cafwan bismi illaahi araxmaan iraxiim faraa-idka akhirkiisii baynu marayn waxa uu markaa soo xuseeyey haddii baytulmaalkiina uu ka haystaa mid aan caadi lahayn uu yahay dadkii dawil furuudba hadaa lagu celinaya oo aan ahayn labada sawjeynka ah waxba kuwaa laguma celiye waxaa loogu celinayaa sidii faradkoodu ahaa haddii halkaa uu joogay dad duu farada wey oo hadduu dhintuu ka tago laba hablood uu dhalay maxaa la siinayaa thuluthaan baaqiga soo hadha thulutka soo hadhana dee haddana thuluthaan baa la siin way dhamaysan aakhirka wa ilaa haddii kale fa yusrafu ilaa dawil arxaam dawil arxaamtiina waa kii xagga hore kugu soo tiriyey noocaa yihiin waa dad iska xasada ahun sidee loo dhaxalsiiyaa markaa dadkan dawil arxaamta ah waxau ihi fa yuqaamu waa la joojinayaa kula waaxidin minhum kullu waaxidin minhum mid kastoo iyaga ka mid a maqaama man qof meeshii baa la joojinaya yudlii bihi uu kusoo dhawaanayo qofku kusoo dhawaanaya halkiisii qofku kusoo dhawaaday ee umaydka wadadiisa usoo maray halkiisii un baa lasoo joojinaya kol hadduu qofkii meesha ka maqan yahay tusaale waa ka fa yujcalu waa la yeedhi doonaa walad lbanaat walakhawaat hablaha ubadkood iyo akhawaadka oo ah walad lakhawaat wey ka umahaatihim hooyooyinkoodun baa laga dhigaya oo marka uu dhintuu ka tago bintadiisa maxay lahayd dee nus bay lahayd haddaba nin baa dhintoo waxa uu ka tagay inan inantiisu ay dhashay buu ka tegay ama qof inantiisu ay dhashay dee kuma jiro dabcan dadkii dhaxalka laakiin waa xasabadii inankaa inan ina ibnulibni maaha waa ibnulbinti markaa wuxuuna laga soo qaadaya bintada laftigeeda markaa isagii laftiisiiba ayaa nus qaadanaya wuu dhintay waxa uu ka tegay ibn lkt walaashi inan ay dhashay muxuu yahay abti waa kii abtiga loo ahaa kolkaana mar haddii cid ka xigto oo casaba iyo ahlulfarad iyo waxba aanay jirin dawil arxaamti wey uktada lafteedii yusbixu mila lkt oo nusunbu dee qaadan doonaa ma iska dhib yarta ka umahaatihi mid walba hooyadii un baa lagala mid dhigaya wa banaat lkwati walacmaam walaalaha lab iyo adeerada hablahay dhaleen waxaa laga dhigayaa ka aabaaihim aabbayaashood oo kale alikhwa walaalaha ragga ah ee walaalatihiin hablaha ay dhaleen de waa hablihii aada adeerka wahay markaa dabcan iyagu kumay jirin dadkii dee wax dhexlayay awaada walaarxaamta hablaha aada adeerka uta inamada adeerka u tahay baa dee dadkii casabada ahaa ah marka haddaba wax kale la waaye uu qofkani ka tago inaanu adeer u yahay dee aabaheed oo kale ay noqonaysa aabaheedna maxaa lagu yaqaanay de inuu xoolaha dhammaantiis ka wada qaato haddii cid kaleba la waayo marka inantan uu adeerka u yahay xoolihii way wada qaadan doonta bintulcam ibnulcam waa taqaanay arrinkiisa camna waa taqaanay laakiin bintulcam inantaa ilma adeer tihiin dee gayaankaaga ahayd oo guurkaaga kuu qaban karaya markaa iyada xasabun bay dee iska ahay hiya qaraabatun qariiba qaraabo iska dhown bah sidaa daraaddeed haddii cid kale la waayo oo inan ay ilmaadeen yihiin oo quri ay joogto dee waanay dhexli kartaa sidii aabaheedun bay udhexli karaysa marka xoolihii o dhan bay wada qaadanaysa ka aabaaihim waa noocaa wey kii aabihii ahlulfarab ahaana farab buu qaadan kii aabihii casaba ahaana casabuu noqon rag iyo dumar midku doonaya ha ahaado dariiqadan bay shaaficiyada iyo xanaabilada iyo jumhuurtu isku waafaqsanyina waxaa la idhaha dariiqatu tanziil baa la idhaha mid waliba kuu kusoo dhawaada halkiisi in la dejiyo wa abul ummi hooyada aabaheed waa awowgaa hooyo walkhaalu abtigii walkhaalatu habaryarti kal ummi hooyadii unbay la midi hooyadu marna waxay qaadan jirtay maxay dee thuluth marna sudus bay qaadanaysa kol haddii aanu joogin wax asal iyo wax waxaan leeyahay wax ahlulfarad iyo wax casabaa maanta wuxuuna iska leedahay thuluth marka haddii hooyadiina la waayay dadkani awowgii hooyo abtigii iyo habaryartii wuxuuna qaadanun iyaguna hooyadu waxay qaadan jirtay oo thuluth ahaa thuluthkii unba iyaguna iska qaadan doona rag ba ha ahaade walcamu lilom adeerkii xagga hooyo iyo walcamatu edadii kal abi aabihun bay la midi hadduu dhinto uu ka tago qofkani adeerkii oo aabihii ay xagga hooyo ka walaalan yihin aabbaha ay xagga hooyo ka walaalanyihin de waa adeerkaamu marka aabbaha hadduu dhinto dee wuxuu u noqon lahaa walaadulun buu unoqon lahaa laakiin inanku markuu dhinto dee wuxuu unoqonayaa cam adeer buuya isagiiyo edadiiba dee waxay ugu soo dhawaadeen un qofkan dhintay xagga aabbaha marka adeerkii oo kale ay lamid noqonayaan waxay lamid noqonayaan aabihii oo qofkani markuu dhinto isagiiyo edadii waxa xidhiidhinaya aabbaha mar haddii aabbaha la waaye aabihiiba edadii lamid noqoto markaa macnaheedu waa maxa mana xoole iska wada qaadan karaysa edadii walaa yaritu wax ma dhaxlo axadun qof bitacsiibi casabanimo wax kuma qaato wasama halkaa aqrabu minhu mid ka dhawi badan iyaduu jiro waa war dhan iyaduna markan dhaxalka la eegayo ee weliba dadka casabada ah la eegayo waxa uu qofkaasi iska ilaalinaya cidda ka dhow haddii meeshii ibni uu jooga ibnul ibni iman maayo ibnu ibni aqrabi hadduu joogo mid abcadi iman maayo hadduu joogo cam ibnulcam iman maayo saasuma la wadaya saa tirsimada ay tahay alubuwa ma albunuwa wlubuwa uma aluquwa saasumbaa la wadi doona walaa yucasibu ma casabeeyo ma soo dhaweeyo axadun ukta midina walaa walaashii ma soo dhaweeyo waa dadkan casabada ah ila alibnu ibnigii mooyaane wabnu libn iyo kaa awowga loo yahay iyo walah saddexdaasaa wax soo casabeeya bal ufiirto waa qaacide fa inahum kuwani yucasibuuna akhawaatihim walaalahood bay soo dhaweeyaan wayaqsimuuna almaala lidakari mithlu xadi lunhayayn saddexdan qof waxay soo dhaweeyaan oo ay casabeeyaan dadka walaalahooda mid waliba walaashiibu soo dhaweynaya iyadoo ibnulibnigu weliba dheeraadu sii yeelan doono oo hadduu dhinto qofkani uu ka tago dee inankiisii iyo inantiisii iyo caruurtiisii macnaha dee hablahani nisna wax ku qaadan maayaan thulusaanna wax ku qaadan maayaana inamadana baa casabeynaya oo lidikari mitl xadi luntayin bay uqaybsanaya waa midh ibnulibnigiina waa sidoo kale oo darwa u yahay oo hablihiina ma isugu jira buu ka tegay maxaa la samaynayaa de waa ina xoolihin wada qaybsanayaan inankiina laba qori inantiina qori akhiina waa sidoo kale akhulmubaarak weeye isaguna kolkaa akhiina dee waxa uu casabeyn doonaa taala darajada ah oo haddii dee uu walaashiisaasi mid ashiqa ay wada yihiin saasay noqon doonaan haddii liaab ay yihiinna liaabka isugu imanaya haddii laakiin hablo ka darajo horeeya ay jiraan oo iyaguna ashiqa ah isaguna uu liab yahay dee waxa uu ku dambeynaya casabadii habluhuna waa ahlu farad bay noqonaya ila way ka horeeyaan markaad eegaysaad leedahay in qofba nin baa wax casabeeyey dadkan weeye oga saddexdan qof tiradooda way iska kooban ibnu camki iyo ibnu akhi iyo kuwaasi halkaasay mareen iyagu hablihii ma soo jiidayaan waayo casibu waa mid masale u dheeraad leeya ibnu lebnin waxa uu soo dhaweynayaa oo dhaxalkii uu la qaybsanayaa ibnulibn man mid buu soo dhaweyn casabeynaya soo xidhiidhinaya taasoo yuxaadiihi mankaasoo yuxaadiihi isaga la siman oo min banaati camihi hablihii ilmaadeerka ahaayeena wa yucasibu waxaa kaluu soo dhaweeyaa man fawqahu ciddii isaga ka sarraysa oo min camaatihi eddooyinkiisa ah iyo wa banaati cammi abiih aabihii kuwa ilmaadeerka ahaayeena ibnulibnow waxa uu dheeraad leeyahay hablaha uu casabeeyo ayaa laba isugu jira mid isaga la derajo ah iyo mid ka sarreysa labadaba oo isagu macnaha uu kasii shisheeyo labadaba uu soo casabeyn karaa oo dee waa kasii derajo gaaban yihiin macnaha isagii waxa weeyaan ibnu ibn libn iyadiina waa bint libn iyadu waa bint libn isaguna waa ibnu ibn libn qofkan dhintay iyada awow ruma buu yihi isagana muxuu yahay awow labaad markaa inantani maxay yarka u tahay ila way ka shishaysaa dee waa eedo ayay u tahay isaga marka xaggaa loo eego dee inankii ay markaa ilmaadeerka ahaayeen baa iyada ayaa isaga dhalay marka iyadu eed ay u tahay qofkan dhintay labadoodaba awoobu yahay laakiin inantaa ayaa fawqahu ahoo xagga maydka usii dhow oo maydku inantana wuxuu u yahay awow ruma inankana awow labaad buu yahay marka inantii dee eed ay u tahay markaa yarkaa eedada u tahay inantii oo iskaba tegi lahayd oo dee quusatay ayuu odhanayaa eedda intanaynu ka helay meeshii dee waa isku biyaysanaynaa waynu wada qaybsanaynaa buu leeyay wa banaati cami abihi aabihii kuwii markaas ay ilmaadeerka ahaayeen iyaguna waa nooca ah kuwaa hore isaga ayaa ay ilmaadeen yihiin macnaha eedda u ahaa kuwanina waxa weeye aabihii bay eedda u yihiin oo ta isaga eeddow ah iyo ta aabihii eeddow ah waa isku mid u haday isagii eeddow tahi hadday aabihii eeddow tahay waa jidis iyo qaadis marka ibnulibnigu ibniga iyo akh arrinka uu la dheeraad yahay waa kuwa laakiin ibnulakhi iyo ibnulcamkii iyo walaalahaasi ma casabeeyaan walaalahooda isagun baa dhexlaya laakiin hablihii hareera taagna hadduu dhinto ninkii uu ka tago inayna ilmaadeen yihiin iyo habla ay ilmaadeen yihiin inankun baa dhexlaya hablaha ma soo habluhu ma soo raacaya waaya idaa lam yakun markaanu ahaanin weeye lahuna iyaga fardun markaanay dee farad lahayn haddii farad ay leeyihiin de hadalba male waama idaa kaana lahuna fardun kaan maata lmayt can bintin wa binti bnin wa bni bni bnin falilbinti annesf walibinti lbni asudus walbaaqi wahuwa ihnaani libni libni libni markaa dee masaladaas uu kasoo reebo haddii aanay nasiib muqadara lahayn inantan weedada ah ee u casabeynaya laakiin haddii nasiib muqadara ay leedahay warkiisu waa dhanya oo mararka qaarkood waxaynu soo maraynay markuu ka dhintay inantiisa iyo tu uu awo u yahay maxay isla qaadanayeen baynu nihi takmilata thuluthayn markaa inantii loo awogaha sudus bay qaadata inanka kasii shisheeyaana baaqi thulu thuluthka soo harun bu sugaya inankana eedada u tahay kasii shisheeya ee soo dhaweyn lahaa iyada ee ay wada qaybsan lahaayeen qusumkiisa dee waa tan ka jeedsatee sudus qaadato ee inantan kale hulusaanka isku raaceen markaa isna dee baaqigiisu qaadan oo iska tegaya marka walaa yushaariku lama wadaagsado caasibun mid oo casabo ah oo baabkan aynu kasoo hadlaynay daa fardin mid farad u saaxiib ah oo dad dawiil furuud ah lama wadaagsado dhaxalka lama soo galo ilaa fi lmusharaka masalada magacaa la yidhahdo wadaajiya masalada la yidhahdo mooyaane wahiya masaladani zawjun wa ummun aw jaddatun wathnaani faakthar min alikhwati waaba intaa ah lil waxa uhi waakhu shaqiiq faakthar lizawji annisf walilummi aw iljadati asudus walilikhwati athuluth yushaarikuha fiihi alakh ashaqiiq waxa uu ku yihi qofku haddii uu yahay qof casabo ah saddex waa mid un in maalka ay cidi ugu iman weydo maalka dhammaantii uu iska wada qaato iyo in dee uu wixii soo hadha ama habla hala qaybsadeen ama isaguba ha qaatee uu sidaa yeelo oo baaqiga uu sugo iyo in waxuba ay ka dhamaadaanoo uu iska dhaco saddexdaba waa gayaa casabadu casabow waa shul ama shul mar waxaa laga yaabaa wax o dhan inuu wada fujisto marna waxaaba laga yaabaa inuu qadaba gebigiisuba ayaaba suuragala marba haddaba waxa dhacaysaba kuleeyahay qofkii caasibka ahaa ama casabada ahaa dee sida akhaa shaqiiqa ah ee uu ku sheegayo dadkii ahlulfaradka ahaa buu iska iskaga dhex tarmaya isaguna oo waa masalo gaar ahoo musharaka la ydhaha ama yamiya ama ximaariya ama xajariya magacyaashaasay ku tilmaamaan fuqaada oo meel lagu reebaa la garan waayo kan khadna wuu hayaa marka khadkiinbu isagu ka faa'idaystay akhaa shaqiiqa marka caasibkan uu sheegaya dadka dawiil faruubtaa wax la wadaagsanaya waa akha shaqiiqa ah dadkii kale o dham way meelaysayna waa ahlulfarad isagiina casabuu noqday markii uu gidaarka kasoo go-ay buu gar akriyay oo dabeetii baa wax lagu siiyey aynu eegna marka walaa yushaariku caasibun daa fardin ila fi lmusharaka masalada musharakada la idhaha mooyaane sababta musharako loogu magacaabayna wayn sheegi wahiya zawjun nin baa axaas baa dhintay markaa ninkeediibay ka tagtay iyo hooyadeed ama ayeydeed labadaa iga dhaaf mid mid un macnaha kasoo qaado ayeeyada iska reebo aw wey waa xadusheeyeyni hooyada un kasoo qaado ninkeedii iyo hooyadeed iyo laba qof ay xagga hooyo ka walaala yihiin marka waxaad leedahay iyo de akh shaqiiqa sidaynu isku naqaane waxay ahayd inaad uga horeyn ba eegto dadkan inay dhaxalka soo wada gelayaan iyo in kale markaas saad eegto waxaad tihi way soo wada gelayaan dhaxalka dhaxalka dhammaantood waayo idan markaa inta ahlufarabka ah in ta'fiil almasala loo sameeyo meelay ugu qaybsami karayso waa muhiim kuwa casabadiina ay ku sugaan markaa akha shaqiiqa mooyaane waxa kaloo dhami waa wada ahlulfarad oo maal dee zawjku waa ahlulfarad hooyaduna waa ahlulfarad alikhwa lilom waa ahlulfarad markaa faradkoodii baa mid walba eegeysa zawjku nus buu doonayaa waa yahay alom maxaynu nidhahnaa ay doonaysaa ila walaalo tacadudaa jooga sodus alikhwa lilom way tacadudeenoo waa kuwii ilaahay uhi fahum shurakaau fi thuluth idan waxaad leedahay bal warkuba ha soo yaraadee dee waa inaad xisaaboodka meelaha ay wadaagaan mudaacafaadkooda iyo dhufsanahooda iyo waa inaad garanayso meel uu ka bixi karo nus thulusna ka bixi karo sudusna ka bixi karo waa in markaa la raadiyo waa meelo badan waad helaysa laakiin halka ugu qaabani un baad fatarku tadwiililxisaabi ribxun xisaabtoo la dheereeyo laga tagaa faa-idaa bay kuu tahay oo imika haddii aad meel hoose ku qaybin karaysa inaad meel sala raadsataa dee waa macno daro lix baa laga helayaa labayo toban waa laga heli karaa afar iyo labaatan oo de waad sii wadi kartaa laakiin lixdaadan iska qabso far waaweyna kugu muuqatee marka lixda dee kolkaad tidhahdaan qaybino zawjka waxa uu qaadanayaa musoo saddex alikhwatu lilom thuluth oo laba ah alom lafteedu sudus maalkiiba waa dhammaadayba markaa ninkii akii shaqiiqa ahaa ayaa dabeetana hadlay waxau ihi bal kaba soo qaad in anigu akh shaqiiqa aan ahay qoladan awlaadulumkaayana ay xagga hooye u yihiin aabbahan laftiisa bu hab abaana anahu xajar aw anahu xajar mulqan fi lyam bal dhagax aw ximaaran bal dameerba kasoo qaad bui ama dhagax lagu tuurayba badda arasnaa biumin waaxid kuwan awlaadulumkee huludka la siiyey miyaanaan isku hooyo ahayn hooyadiiuna waan isku nahay dheeraadna waan leeyahay ma dheeraadkaa i aafeeyey waa laga dhagaystay oo dabeedna mimbaryana waa la ydhaha musharako waxaa lagu magacaabay isagii baa dhaxalkii lagu soo daray ximaariye xajariyena hadalladaa wili weeyey awgeed kan kale ee isagana mimbaryana waa la ydhaha sayid cali oo markaa la weydiiyey ayaa markii uu ka warramayay masalada ayuu isagoo khudbad akriya la weydiiyo markaa mimbarku kaga jawaabay intaba way idhaahdaa waxaa la haddaba ninkani garweeye waladulumun ha laga soo qaado aabbahanna haba la iska ilaawo markaasaa dabeed maalkii waa nin caasiba oo ku dhex darmay dadkii helfarabka ahaa marka haddii laba liuma ay ahaayeen ama saddex liuma ay ahaayeen isaguna wuxuuna ku biirayaa awlaadulumka oo ula qaadanaya thuluskii war dhan wey zawjkii waa halkiisii alom waa halkeedii akhi un baa lasoo qaaday shaqiiq ahaa awlaadulumkii un baa lagu dhex daray alikhwa min alum unbuu kamid yahay marka waa caasib asbaxa min dawi lfard ayuu ku biiray musharakaa la ydha masaladaa wamataa wujida marka la helo fi shaksin qof shaksi marka laga helo jihataa fardin wa tacsiib labadaa jihaba uu kasoo arooray warisa bihimaa labadaba uu kadhe uu ku dhexlaya qof baa yimid oo dhaxalkii usoo joogsaday markii aada eegtay waxa uu ka mid yahay dadkii ahlufaradka ahaa kuwii casabadahaana uu ka mid yahay dee nicmo ilaahay siiye weeyaana dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa waa deeq ilaahay uu siiye maxaad ugu diid labadaba waxa ku dhaxla kan cajaa'ibka lehi waa kee ka bni cammin huwa zawj aw ibni cammin huwa akhun lium waaba mid noocana oo dee waxa weeyaan waa iska badan tahay malaa berigii hore yaraan jirtay laba ilmaadeen oo isguursadaan nin iyo afa ilmaadeerahoo isqabaatay way iska badan yihin imarka marka islaantii unbaa dee dhimatay xaaskiisii ay ilmaadeerka ahaayeen cid kalena maba joogtada dhinacan buu eegayo wuxuu isarkay inuu sawjiya xaggan kalena casaba inuu yahay cidi ugu iman mayso xooli waa ku geeraaray ninkaas marka zawj haddii la yidhi ama wuxuu qaadan wuxuu qaadanaya nuskiisi bal haddaan meeshii awlaada joogin nuskiisii buu qaadanaya kolka baaqigii soo hadhayna waxa uu leeyahay dee anaaba ku xigaba cidba oo in adeer baa la yidhaahdaa hada salaam kan kalena waxa weeye ibnu cammin huwa ahun liummin dhinacna waa ka ilmaadeer dhinacna kan dhintay xagga hooye ka walaalaya dadka inan dumaaleedka la yidhaahdo hadaa taqaano ayay ka dhacdaa arrintan oo kale oo laba qof oo xagga hooyena ka walaalaabaa jira dee ilmaadeerna ah oo marka imika dee qofkani islaantiisii uu ka dhinto ee walaalkii dumaalo dee carruurtaa dhalatay iyo carruurtii hore dhinac dee laba oday oo walaalaabaa kala dhahay oo waa ilmaadeer dhinacna dee waa isku hooyo waa isku hooyo oo imika marka qofkan hooyadii dhimato masal jaamacaasay hooyadii dhimatay nin jaamac laydhaam laa sanaxalla marka adeerkii ayaa dumaalay adeerkii baa dumaalay carruurtii markaa ay dhashay iyo dee jaamac dhinacan waa ka hooyo keliya wey dhinacna waa ilmaadeer oo dee carruurta adeerkii baa dhalay jaamiciyo marka uu dhinto dee carruurtii xagga hooye ay ka walaalahaayeen waxay wax ku qaadanayaan ama suduskii ama thuluskii dhinacanna de waa ilmaadeero cid ka xigta haddii la waayo ama walaalaa ama ubada baaqigii bay qaadanayaan inaan dumaaleedku ka timaado hadiya jeer taas oo kale iska mafhuum baa filaya kitaabulfaraa'id halkaasuu ku dhammaaday dhowr masalo kollay ka tegayoo meelaha ugu adag ba ahaa faraa'idka laakiin kuwana idinka daalacan doonta kaa mawaariiskaas cali saabuni iyo raxbiyada kuwan sharxay tasxiixu lmasaa'ilkii iyo munaasakhadii iyo wixii kale la odhan jiray miiraasu alxamli walmafquud wa miiraasu algarqa walxarqa waa kuwa raxbiyada uu ka hadlayo macnaha lilikhtisaar inta kale uu soo bastiyay laakiin labadaa baab faraaid mid baa waxa i mid fiqiyaa wuxuu i faraaidku wa adag yahay mid kale u jawaabo labada faracna miyaad ku dartay faraaid minhaaj wuu adag yahay bu oo labada faracna ma ku dartay bu marka labada farac wuxuu uga jeedaa tasxiixu lmasaa'il iyo almunaasakha may dhinto mayd kale ka daba dhinto mid kale ka daba dhinto afar iska daba dhinto waktigan dagaaladii waabay iska badan yihiin be kuwaana habka wax loo dhaxalsiiyo shaxda jaamicada loo sameeyo inahaasuu kale ka tegay laakiin hadduu qofku isku yar shuqliyo xoogaa wuu iska dareemi karaya iska raadin karaya markaa tikraar badan buu baabku ubaahan yahay iyo inaad kutub badan ka akrisato markaad si nadariya ogaatana dee camaligana inuu qofku wax ka ogaado kitaabu nikaax halkan waxa uu ku xusayaa guurka kitaabkiisi oo qofkii dee markii uu adduunyada joogay ictiqaad baa looga baahnaa rumayntii ilaahay uu la yimi dabeetana inuu ilaahay caabudaaba wuu caabuday markaa inuu shaqaysto ayay dabeedna ahayd waa shaqaystay wixii markii wax soo saaray dee shahawaad iyo rabitaan baa yimid wuu guursaday intaa kadibna waaba laga yaabaa shahwadaasi inay ku kaciso inuu dad laayo dabeetana wixii qoonaha ka yimaada dee kitaab baa loo dhigay jinaayad oo lagaga hadlay sidan unu sii socsocon maayo inuu dhinto waaba laga yaabaa dhaxalkiisii baa laga hadlay markaana waa maraaxilkii uu qofku dabaqan can dabaq jaranjarooyinkii intuu adduunyadan uu joogay uu marayay baa markaa mucaamalaadka islaamku uu dhigay ay ka hadlayso dhammaanteed marka mabaaxista kolley baabkani kitaabkani uu yeelanayo oo alaxwaal ashasiyana way idhaahdaan waxaa runtii ilaa tobaneeye waa ku dhawaanaysa aayaad ka hadlaya waa leeyahay axaadiisna waa leeyahay waxaa kale oo uu leeyahay dee tacriif iftiraaqaad isaga iyo beeco ay leeyihiin iyo masaa'il ay wadaagaan intaba waa jiraan muqadamaat lmuqadamaat iyo muqadamaat maqaasid intaba waa leeyahay iyo lawaaxiq arkaan iyo shuruud waa leeyahay axkaam alkhams alkhamsa ayuu leeyahay intaba marka dee aayaadkiisa iyo xaadiistiisa waa badan yihiin wankixu ayaama minkum wاصaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum ilaahay baa waxa uu leeyahay u guuriya alayaama minkum aym waxaa la idhahdaa ka aan lahayn zawj ama nin ha ahaado ama ruux dumar ah ninkiina ayim waa la odhan karaa afadana ayim waa la odhan karaa shicirka carbeed marka loo noqdo marka inanki iyo inantiiba in loo guuriyin bay aayaddu amraysa qaybta dambena waa addoomihii bay faraysa in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadlih waa guubaabo tarkiib wey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka hadlayo dee dadka dhalinyarada ah waxa uu lahaa qofkii guurka kale ee macnaha baa masaariifta iyo meherka weeyaane gabaadkii iyo yaradku berigaa may jirin oo lama hayni waa qofku hadduu meherka iyo masruufka karayo dee waa inuu iska guursadaa marka xukumkii axkaamul khamsiisa la eego mar waajib buu noqon oo mar sunne oo mar karaahiyo de inahaabuu noqonaya oo mar hadduu qofkii waxayo dee waa ka nebigu amarka ku bixinaya falyatazawaj buu leeyahy hadduu rabitaanna leeyahy oo uu doonayo inuu guursado macnaa jeceliy waxna hayo dee inuu guursado wey dii kale faaxisho iyo xumaan iyo ishiisoo meel kale egta ayaa ku iman doonta dii aanu waxba haynin dee waa tan nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam facalayhi bisawm fa inahu lahu wijaa marka haddii weliba de aanay naftiisu rabinna cibaadadii ha isku mashquuliyo isagaa sheegi doona axkaamulkhamsa uu ka warramaya inuu ma waxyaaba cuno markaa kaniin iyo waxuu isku jabiyo ama naftiisa waxyeelo taasaa la diidan yahay soomkaas oo cibaadana wa shahbadiisiina yaraynaya ayaa u wanaagsan waa marka xukumkiisa laega adigu axkaamulkhamsaa waxbuu ka sheegi doonaa shuruudihiisa ilaa lixdan bay gaadhsiiyaan arkaantiisana waa shan shantaasun baa markaa shuruudahana yeelanaya oo zawjka iyo zawjada azawju wazawja wasiiqa wasadaq waxaan leeyahay washaahidaan iyo weliga shantaa rukni un baa shuruudan faraha badan ee lixdankaana yeelato kollay qaarkood uu ka xusi doono mararka qaarkoodna dee way istadaakuleysaa shuruud oo shuruuddii kan loo shardiyay baa laga yaabaa ka kalena in loo shardiyo lawaaxiqdiisu de waa wixii ka bilaabmaa dalaaqa iyo intaa dambeba ilan dalaaq iyo khulci cidda ilaa nafaqa waxaan oo dhan nikaax lama yidhaah maxaa yeele waa baabab kale oo lawaaxiq raacaysa un weeyaan intan soo horeysa muqadamaat lmuqadamaat wey muqadamaadkuna khudbadda iyo waxyaabahaas weeyaan habkii loo khidbeynaya afaday loo raadinayay maqaasiduna waa caqdiga macnaha guntinta nikaaxa wey waayahay markaynu intaa kaga gudubno ka muqadam ahaan waxau haddaba u galay waxyaabaha aynu sheegayna qaarkoodu man ixtaaja bu uhi qofka ubaax u baahda axkaamulkhamsi buu bilaabay intaynaan dhaafin dee sunnatul ambiya inuu yahayna waa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtii doona inay ka tagaan waa kii qabsaday alxinaa walcaqir wnikaax wasiwaaka cadarka iyo cadayga xinaha guurka ambiyada sunahooda inuu yahay ayuu xusayay marka laa rubaniyata fi lislaamna way taallaa oo inuu qofku yidhaha waan saahiday wax guur la yidhaha waan ka tegay maya taasi ma taalla xikmadiisa marka laga loo guursanaya waxyaabo badan wey qofku baahidan daafica ah riixay inuu guto ee bani aadamnimada ah ee macnaha bani aadam ahaantiisa dee ku abuuran waxaa kaloo xikmadii kamida in dee awlaad saalixa yadcuu lahu bacda mawti yadcuuna lahu bacda mawti intuu dhintay kadib usoo duceeya ile mubaaxa marka la niyoodo ajri baa laga helaaye inuu ajri ka helo intuu arrimoodba waa xikmadiisa runtii kamid tahay xikmadiisa ayay kamid tahay guurka n tacmiirtii bani aadamku ay dee halkeedii kasii socoto oo dariiqooyinka uu ku camirmayo dhulkani khaliifadii lagu helayaabuu kamid yahay guurka kitaab sharciga inuu dhacaa waa muhiim man ixtaaja qofka u baahda ila nikaaxi guurkii oo min arijaali raggiya wawajada hela uhbatan meherkii iyo masruufkii iyo biilkii weeye uhbada nudiba waxaa loo suneeyey lahu isaga annikaax taxsiina lidiini isagoo diintiisii dhowraya inuu iska guursadaa wanaagsan waxaana inta faraha badan dadkan ay ku dawakiyaan qaar baa ka odhanaya dhinac qaarba waa dhinac dadka ilaa uu horta iskuolka ka baxo dabeetana jaamacadda uu dhameeyo dabeedna uu shaqo helo intaa kadib guriga gaari sallaxo baac mushtarina furo waa casiirulmanaam ilaa waxba laga yaaba inuu bidaaraysto ciibo qaadan wey mar hadduu heer kaa gaadho waa marxalad aada u adag inaanu shaqo helin ay ku adkaataana waa suuragal reer magaalka qaar bay ku badan tahay imanka weliba reer galbeedka marka dee qofki isagoon waxbaran oo waxbarashadii uhadhan tahay oon waxba u bilownayn oo markaasun baaluqay hadduu dhaqaajiyana dee ina dhibkeeday leedahay oo dhan walba inuu kasoo oodmo ayaa laga yaaba markaa taqriiban qofku marka maqsuudkiisa waxasile hubadan uu helo waxna usii socon karaan si aan reerkii ufashilmin oon durba isfurid iyo waxba u iman ayaa markaa islaamku dee sababta hubada loo shardiya waata waman ixtaaja qofka u baada wafaqada aluhba biilkii iyo meherkiiya waxaa waaye nudiba tarku inuu iska daayaa wanaagsan wayaksiru shahwatahu bisawm rabitaankiisana waxa uu ku jabinayaa soom soomku shahwadu marka hore waabay ku kacdaaba oo qofku marka hore sawraan baa imanaya isbedelkan jirka dareenkiisu waabuu sii bataa laakiin marka uu qofku kala joojin waayo ayaa naftii loo run sheegaya soomkaasi u run sheegaya o dhabaday ku dhacaysaa marka dambe waman lam yaxtaj qofkaan uba baahanin ila nikaax rabitaan ma leh wafaqad aluhba dee biilna ma hayo kuriha lahu dee waa karaahiy u yahay maxaa yeelay dee waxna ma hayo mana doonayo labadii midna ma jiro waxaa laga yaabaa jimaaci iyo dee xaqeedii inaanu wanaajinayba wax adduunana ma hayo marka labadii arrinba waa dayq bay galeen sidaa daraaddeed dee xaqii afadayuu luminine ha iska nasto axkaamulkhamsi weeye marka waman wajadahaa qofka biilkii helaya iyo masaariiftii iyo macnaha hawshii guurka wawujida maanicun bihi waxaana isku taagay oo laga helay wax guurkii ka hor joogsanaya oo macnaha dee ruuxii dumarka ahayd xaqeedii aanu fulin karayn kaasoo min haramin guura wa maradin daa'imin iyo cudur xidhiidha lam yukrah kaa karaahiye looma ah oo uma karaaha lam yukrah looma karaahaysanin lahu nikaax laakin alishtiqaalu bilcibaada inuu cibaadada isku mashquuliyo ayaa afdalu wanaagsan fain lam yatacabad haddii aanu cibaado wadinna fa nikaaxu afdalu guurka ayaa wanaagsan bu qofkani wuu helayaa masaariif iyo adduun laakiin arrinkiisa kale ayaa iska liita markaa wuu iska guursan karaa ilen qof waa laga yaabaa de inuu sidaa ku hele qof isaga laftiisu la noolaado uno dumar ahoo dee hawshaa ka raali noqonaya inuu helaa iska suuragala oo aan jimaac iyo waxaasi maqsuudba lasi ahayn marka haddii taasi ay timaado dee waa yajuus wey inkasta oo dee si aan cadilaadi u imanin bal cibaadadu ay u fiicantay haddaanan cibaado ku dhaqaaqinna dee nikaaxuu ku bedelanaya marka wa ama almar'atu ruuxii dumarka ahayd fain ixtaajat hadday u baahato ila nikaaxi guur bay u baahatay nudiba lahaa waa loo sunneeyey wailaa haddaanay u baahanina fayukrahu dee waa karaaho ayuu u yahay oo xaggii dareenka iyo rabitaanka dee iyadiina wuxunay la mid tahay ninkii unbay la mid tahay sidaa daraaddeed haddii meeshii ixtiyaaja ay jirto iyadiina sunna ayuu u yahay oo maxay haysaaba dee waxay haysaa dee codsi bay qadimiyo weligeedii bay odhan doontaa inaad mashruuc furtaa waa muhiim macnaa inaad cid kufa inaad ii guurisaa aaba waa arrin munaasiba bay odhan doontaa codsigaasay usoo qadimi maxaa yeelay dee waaba laga yaabaa baahidan iyo ixtiyaajadu inay iyaga kusii badan tahay laakiin ilaahay waxa uu saaray kitaa la yidhaahdo alxayaa xishoodka ayaa ilaahay iyaga aada ugu badiyey sidaa darteed baa xishoodkii kuwa uu ka lumana aynu arkaynaa inay ka liitaan ragga oo haddii ay noqdaan ragga iyo dumarka kuwada faasiqiinta markaad isu eeg waxa sii liita dee kuwa dumarka ayaa sii liita oo xayaadaasi markay ka tagto way u dhamaatay iyaga markaa weligii bay ka codsanaysa haddii laakiin aan raqbadi jirin dee fayukra maxaa yeelay ninka guursado dee ina xaqiisii fulin kari waydaa suuragal wayundabu waxaa loo suneeyey wuxuu ka hadlayaa doorashadii waa muqadamaadkii aynu ku jirnay ama muqadamaatulmuqadamaadkii oo sidii ruuxa dumarkaa lagu soo dooranayay iyo ninka laftiisa sidii ay afadu ku dooranaysay buu ka hadlaya wayundab waxaa la suneeyey an yatazawaja inuu guguursado bikran walawdan inan markaa dhalmo leh jamiilatan wanaagsan caaqilatan waxgarada diiniya oo diin leh nasiibatan markaa nasab ah laysat qaraabatan qariiba aan xigta dee ardaaga si aana aan ahayn oo sii dhow haddii dee waxa intan oo dhan oo isku dhaaban aada raadiso waaba laga yaabaa inay aada kugu adkaato ama dee inkastoo ad ilaysba qaadato aada horaba weyde arrimaha muhiimka ah unbaa dee laga raacaya oo ah diinta iyo inuu qofkani qof caqli la yahay iyo bikre inuu yahay inahaasunbaa uusii horeynaya marka waxa ay ka raacayaan dee j jaabir ibn cabdillaahi radia allahu canhu markuu nabigu weydiiyey inuu guursaday waxa uu lahaa maxaad guursato dabeed markii uu sheegay buu yihi maad inan guursati halaa bikra tulaacibuhaa wa tulaacibu isaguna de waa kii sababta uu guursaday carmasha ayuu u sheegay waluudkan inay tahay iyo inay waduud tahayna waxyaabaha kollay lagu ogaanaya waxaa kamid a bay idhaahdaan dee qaraabadeeda ka agdhow ayaa lagu tijaabin karaa oo sida qaalibka ah waa wax la yska raaco waxaa kale oo markaas uu nabigu dee lahaa tazawaju lwaluud alwaduud fa inii mukafirun bikum lumam aw kama qaal xadiidku waa daciif abu daawud baa wariya way iska istinaasaan u markaa culimadu tu markaa dhalmo badan oo idin jecel guursada jamaalka iyo waxyaabaha soo raacaya iyaguna weeyaan tunkaxu lmaratu liarbac dee waa kii nabigu lahaa afartii baa markaa dee uu tirinayo kuwan ay kamid ahaayeen nasiiba nasiiba marka uu kuleeyahay teenan dawshada ah ma aha ee dee qoloqolada ah ee iyagii oo isku aabba ah dabeetana midi unu cirka isla marayu sida barafunka isbuuxinayo taa maaha waxa weya wuxuu ku sharxayaa nasiibatan dayibatan nasab laa binta zina walaa binta fasiq kuwa aan nasabka ahayn waxa weya masala dee iyadii oo walaadu zina ah ama de mid faasiqa inantiisa oo kale ah kun jeer hadduu xoolo leeyahu madax yahay u laan dheero sheeganayo tegey oo binta faasiq ay tahay laysat nasiiba nasiiba maaha markaasay ku hadhay qaraabatan qariiba waa inaan ahayn misal dee habarwadaagtii iyo ina abtidii iyo ina adeertii iyo qaraabo weyhiin dee waana wax kasii xigaano waa walaaba markaa kuweelaha waxaa ka yar wanaagsan mid qaraabo ah oo yaraa durugsan faidaa cazama markuu qofkani go-aamiyo calaa nikaaxi imraa ruux dumara inuu guursado kolkay go-aan noqoto maaha ishaafalatayn fa sunnatu sida habbooni an yandura waa inuu eego ilaa wajhiha wa kafayha wejigeeda iyo labadeeda gacmood buu ka eegi karaa qabla an yakhtubahaa intaanu odhan waan ku guursanaya wain lam taadan fi dalik arrintan yaanay uba fasixin iyadu hakaba xado walahu waxa usugnaaday takriiru nadar inuu eegmadii dee ku celceliyana wuu leeyahay walaa yanduru mala eegayo hayra alwajhi waalkafayn wejigiiyo kafaynkaa wixii aan ahayn ma eegayo islaamku waxa uu fasaxayaa qofkani kol hadduu doono ninkani inuu inantaa guursado inantii inuu iska eego maxaa yeelay dee nebigu waa la dardaarmaya asxaabta ridwaan ullaahi caleyh ninkii saxaabiga aha ee guursada waxa uu lahaa ma iska eegta faina fii cuyuuni lansaari shaya indhayaraan iyo waxbaa iska jira dumarka ansaarte sidaasaana maxabada iyo kalgacalka u dhowi badan ama reerkii inuu sii wada socdo kolkaa in eegmadaasi jirtaa waa mid muhiima oo islaamkuna uu u fasaxay qofkii wixii dumarka ayada eegmadeeda lagu diiday inaad kolkaa eegtaa waa mid banaan oo waxaa kaluu raaciyey dee inta laga eegi karo waa wejigiiyo gacmaha wejiguna quruxdu metelaya gacmuhuna nacumat aljasad waa intaanu odhanin dee macnaha u cadaynin inuu guur doonayo waxba idan arrintan sharcigaa u idmay marka iyadii in laga idan qaataa waxba muhiim ah waaba laga yaabaa dee haddii uu ay ogaato inay iska qariso oo kale asxaabta qaarkoodna dee inay gabanayeen waa la sheegay markii ay doonayeen inay eegaan ruuxa dumarka ah ay guursanayaan inay u dhabacanayeen waa la sheegay iyadana si ay wejigeeda iyo de inahaas u arkaan wuu ku celcelin karaa dee haddii uu mar ka bogan kari waayo wuu ku celcelinaya eedmaduna wejiga iyo kafaynka un wey aimada qaarkood oo kasii badiyey way jiraan qaarkood oo kasii badiyeyna way jiraan laakiin qowlka raajixa waa kan un sidan dee imika ay dadka liitaa isu yidhaahdaan waa isu raadinaynaana dee waa si iyadu xayawaannimaa wey in la isxambaaro o la isqaato oo dabeetana la wada socdo la wada lugeeyo taasi iyadu waa nidaam aada u foolxun wey nidaamka ibliiska wey taas ay sii markay sii socoto heer wuxunay gaadhaysaa dee aan wax ka qabashaba lahayn dhulka qaarkood imika meelaha soomaaliya qaarkood bay soo gaadheen sida la isu wadee dabeetana laleeya way isguursanaynaa ayaa dabeetana sina lagu dhacaya waaba istijaabinaynaa baaba dabeetana ay gelaysa xaaraan ilahay arkaas ay soconaysa wax markay dee xad yeelan waayaan walahu takriiru nadar daba marka dee qofkan uu doonayo qofkan inuu eego dii dee arrinkii uu sii adkaado waxba uu bogan kari waayo inuu iska cadaysto wey waa arrin dee caadiya oo markaa dee aan la yaab lahayn haduu isagii inankii inuu usheego wey inantii inuu doonayo inuu guursado dee iyadiina ay habboonta inay iska eegto isagiina inuu eego uu usheego wey haddii dee lakala noqdona in la isqabsado maaha ama la isdacaadeeyo waa sida dee markaa iska faraha badan weliba hadduu suuragal tahay in maxramku la joogo marka ay kulmayaan waa mid iska munaasiba isaguna laakiin khulwadiina in la iska ilaaliyo wey oo haddii dee inankiya inantii meeluna isla galaan oo haasaabo un jecla ay guraan dhibkeeda ayay leedahay oo la yidhaha waa la iskhidbaynaya unoo dabeedna halkaa ay dee alkhulwa almuxarama ay timaado meeshu meel furan waa inay noqotaa oo fitno laga aami yahay oo xaafada ee ciyaal iyo wax iska joogaan oo iska caadiya ama maxramkii meesha waa inuu joogo si fitno looga aamin noqdo si maqsuudkiina u xasilo muxaramna aan loogu dhicin wayaxrumu waxaa xaraama an yandura arajulu ninkiina ninkii inuu eego ilaa shayin min alajnabiya ruuxa ka ajnabiga ah ee afada ah inuu eego xuratan kaanat aw ama ama xor ha ahaato ama adoone afo aan maxramkiisa ahayn inuu eegaa waa xaraam waa kadee ilaahay amraya nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadka muuminiinta ragga muuminiinta inuu idhaahdo u dardaarmo yaquduu min absaarihim dumarkiina yaqdulna min absaarihin labadaba inay indhahoodii laabtaan baa la faray ama xor ha aata ama adoon aw ilamra bilxasan mid isaguna bilaagadhahoo wanaagsan inuu eego iyaduna waa xaraam walow bilaa shahwati haba ahaato shahwo la-aanta maca amni lfitnatiba ha ahaato intaasiba ha jirte in markaa la eegaa waa xaraam bui amradkan iyo kan waxaan sileeyahay dee bay-ooyinkuna waxyaabo runtii usii kala gaara bay leeyihin waxyaabaha halkeenan aan mushkilad badan ba lahayn ayaa dhulka qaarkood dee dhibkooda leh meelaha camalu qowm luudka iyo uu ka jiro ee fasaadku uu ku badan yahay kuwaasoo kale waa laga yaabaa waxyaabahan inay markaas dee dhibkooda yeeshaan waqiila waxaa la yajuuzu waxaa banaan an yandura min alamati adoontii inuu ka eego maa cadaa cawratihaa cawradeeda wixii soo haray cinda alamni marka fitno laga aamin yahay adoon mabahayna dee iyada wayanduru waxa uu eegayaa ilaa zawjatihi wa amatihi waa ilaahay yihi ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanu labadaa qaybood uu eegi karaa xata alcawra cawrada ayuu xataa ka eegi karaa laakin yukrahu waxaa la karaayey nadaru kullin min azawjayni mid kasta oo labada isqaba ah inuu eego ilaa farji laakhar ilaa heerkaa inay socdaan ayaan hagaagsanayn wayanduru lcabd ilaa sayidati adoonkii sayidadiisu eegi karaa tii isaga lahayd wey wlmansuux kii isaguna gawda ahaana ila alajnabiyati tii ajnabiyadda ahayd uu eegi karaa oo dee waa kaa qur-aanku aw itaabiciina gayri uli lirba ayuu qur-aanku sheegay oo dad aan dee shaki lahayn waxaa jira maqduuc iyo majbuub iyo mansuux markaa maqduucna waa ka dekerka laga gooyay caruuse iyo xalayba majbuubkuna waa xineeyaha mansuuxuna waa ka labadaba la isku daray wey aafadaasaa ku dhacday marka kaasina dee ajnabiyadii uu eegi karaa adiga waxiga arkaya suuratu nuura wayaxilu nadaruha ilayh bishardi cadaalatihimaa wاlrajulu ilaa maxaarimihi dumarka xigtadiisaa ninkuu eegi karaa wاlmarأaةu ilaa maxramihaa afaduna ragga ay walaalaha yihiin iyo aabaheediiya way eegi kartaa fii ma cadaa wixii kasoo hadha maa bayna surati warukba xundhurtii iyo jilibka intii ka dhaxaysa wixii aan ahayn way iska arki karaan waama nadaruha ruuxii oo eega dumarkii afadii oo eegta ilaa kayri zawjiha wa maxramiha ninkeeda iyo xigtadeeda aan gayaanka ahayn eegidda ay eegtaa fa xaraamun dee uma banaano iyadii ka nadarihi ilayha sida eegmadiisuba ay xaraamuntay inay iyaduna ajaanibta eegtaana dee uma banaana dee aayaddu si gaaray u faraysaa dumarkiina inay indhahooda laabtaan raggiina inay indhahooda laabtaan waa mid waliba waa amar wey baashan eegmadana kollay dee islaamku marka uu waxyaabo xaraam yeelo oo maala idaa xarama shay-an xarama maa addaa ila alxaraam xaraamta waddooyinka gaadhsiiyana uu xidhaa haddii waddooyinkaa la furo waa daraa'ic mufdiya ila alxaraam waa waddooyin gaadhsiinaya shayga xaraamtaa eegmadii baa la xaraam yeelay khulwadii baa la xaraam yeelay taabashadii baa la xaraam yeelay ikhtilaadkii baa la xaraam yeelay intoo dhamiba waxaa aada loo ilaalinayaa bahashaa zinada la idhaahdo ayuunbaa waxoo dhamiba ay u yihiin wixii dhaweynayay walaa taqrabu zina marka ilaahay u leeyahy ha u dhawaanina dhawaanshihii baa waxana marka intan oo arrimood baa dhawaanshaha soo gelaysa eegmadana dhibkeeda ay sii leedahay mar waa dee bariidulqalbi baa la ishi sanduuqa ayay boos u tahay had iyo jeer waraaquhu dee boosta markay kusoo dhacaanna waa lala baxa marka waxaa iska laga yaabaa marka qofkii waxa uu eego dihnigiisa inuu markiiba dabeetana afiro dabeedna uu ku xigaba ficilki waqiila waxa la yaxrumu waxa iska banaan an tandura inay ka eegto minhu ninkii maa cadaa cawrata maa cadaa cawrati cawratahu wixii cawradiisa markaa kasoo hadhay maa cadaa cawratahu cinda alamni cawradiisa wixii kasoo hadhay marka fitno laga amiya way ka eegi kartaa cawradiisuna inta ahayd jilibka iyo xundhurta inta ka dhaxaysa ahayd intaa wixii kasoo hadhay way ka eegi kartaa buu qawlkana leeyahay wayaxrumu calayha ruuxii dumarkahayd waxaa ka xaraama sideedaba kashfu shayin min badaniha jidhkeeda in kamida inay faydo limuraahiqin aw limra'atin kaafira muraahiq waxa weeyaan qofkii soo qaangaadhayay af soomaaliga xiniyo guduud baa la idhaha waa afar iyo toban jir meelaha marka uu marayo kaasi weey waa inay jidhkeedii ufaydo mid kalena daabo waa la diiday tu kaafirada inay iyadana isu banayso maya sababtuna waxay ti de inay cid kale faasiqado lama aamini karo cid kale kusoo hogaamisa ayaa laga yaaba sheekhu markaa maqaaladiisan u raacsaday waxau ihi faltaxdar الnisaau fi lxamaamaat dumarka xamaamaadka gelaya ha iska ilaaliyeen min dalika waxyaabaha la xaraam yeelay oo xamaamkani dee sida kan oo kale muuhayne xamaamyadan ay ka sheekeynayaan dumarkuna waxay lahaayeen hool dheer oo qasabada dul suran yihin ragguna hool dheer buu ahaa oona mid waliba intuu maryaha dhigto dadku saa isu daba taxan yihiin oo iska maydhanayaan berigaa hore oo la sii yarta dwiriyo markaasaa la jarjaro maktina laga dhigay xamaamaadkan had iyo jeer ama axaadiistaas u arkaysa amaba dee aqwaal asaxaaba ila nahiyaya waa kuwaa way isu furnaa ilan kan imika ma maksin dee aada qufulanaysa oo xamaam dee maaragtay la diidaya maha kan waa kaas wey cawrada dee la isarkaya wamataa xaruma nadaru xaruma lams mar hadii la yidhi ruuxaa dumarkaa eegmadeedu ma banaana taabashadiina ma ma banaana iyaduna taabashadanaaba dee kasii khatarsanoo dee iyaduna shucuur dheeraadaba bay sii wada taabaan wa yubaaxaani labadoodaba waa la baneeyey in ruuxii dumarka ahayd la eego lana taabto way iska banaan tahay lifasdin wa xijaamatin wa mudaawa wa mudaawaah marka dee fasdigu wuxuu noqonayaa talaantal ama tiif tiif sarsarid ayuu noqonaya qofka jirkii sida sarsaro ama iyadoo la toobayo ama iyadoo dhakhtar daweynayo wa yubaaxu nadaru waa la baneeyey in afadii la eego ajnabiga ahayd lishahaadatin marka lagu markhaati furayo wa mucaamalatin marka ama wax laga iibsanayo ama xidhiidh lala leeyahy iyo wanaxwihimaa wixii la mid a laakiin biqadri alxaaja waa inta loo baahan yahay adaruuratu tuqadaru biqadariha marka dee dhakhtarkii uu daweynayo shuruudo dhowraa dee la xidhaya horta waa in ruux dumar ahoo daweysay ay weydaan haddii xumad yare marka ay qabato ama iyadoo xaamila ay syar waxyar garan weydo ay ninka doonato doctuurka maya ee waxa wanaagsan ee horta dumarka dhakhaatiirta ah walow nerasna ha ahaadeen ee hawsheedan qaabili karaya yar baadi karaya ee kiniinka iyo iraabka iyo waxa u qoraya inay bal horta kuwaa soo marto xanuunkii marka uu adkaadee dumar maarayn kari waayaan baa ragga loo gudbaya waa shardi kaas shardiga labaadna waxa weeyaan intaa meeshii maxram joogo ama zawjkeedii ha ahaadeen ama qaar kale waa in zawj ama maxram ay joogaan wey weliba marka uu dee daweynayana waa in maxramka uu la joogaa ee qu- aanu ka qufulaninoo aanu odhanin iska bax aniga ayaa ku filanay taasina mid meesha ku jira wey ee wixii dee hawlaha uu ka qabanaya hala saaciida waneerasam noqdo midhka afraad qadarka uuga baahan yahay eegmada ayuunbay tahay un inuu ka da- inuu ka eego oo isagoo lugta daweynaya ilaa bowdada inaanu faydin wey isagoo gacanta daweynaya ama eegaya qaarka kore inaanu banaynin qadarka uga baahan yahay un eegmada ayuunbaa muhiima dee waa kaa isaguba kule biqadri alxaaja waxyaabaha runtii marka la helo ayaa ay tahay markaa in dee ninkii loo gudbo wayaxrumu waxaa xaraama haddaba waa masalo kale an yusarixa inuu u caddeeyo aw yucarido ama uu u sarbeebo bikhibati lmuctadda tii ciddo tirsanaysay doonideeda min gayrihi cid aan isaga ahayn ka ciddo tirsanaysa idaa kaanat rajciya marka ay tahay ciddadeedu ciddatu rajciya cidda rajciya waa cidda baynuuna labadaasaa loo qaybiya ciddada sida baabkeeda inoogu iman doonto oo afada marka la furo duu ninkii soo ceshan karayo oo dalqaday waxu hadheen ciddadeedu waa rajciya waana tan la sheegaya haddii markaa dalqadihii uu dhameeyey ama mukhtalica ay tahay oo dee dalqada ay ka iibsatay markaana waa baa-ina saa darteed dee ma soo rajciyeysan karayo haddaba mar haddii rajciyeys raj ay cidda rajciya ku jirto inuu u caddeeyo iyo inuu u sarbeebo doonitaan uu doonayo midna ma banaana labadaba waa laga xidhay lacala allaha yuxditu bacda dalika amra فإdا بلغنa أجلهنa فأمسكوهنa بمعروف أو فاaرقوهنa بمعروف وأشهدوا dawي cdل منكم وأقيموا شهاadة لله ذلكم يucd bه maن kاna يؤmiن باللahi واليوم الآخر ilahy waxa markaa ku xusay in waxa sidaa la idin faraya waxaa laga yaabaa in arin soo cusboonaado oo ninkii afadi waa iska macruuf muddo yar markay joogaanay cadho baxaan inuu isna gucleeyo oo dabeetana uu raadiyo qilda iyo waxoo markiiba soo ceshigii la bilaabo labadii qolo isku noqdaan hada slam marka in lala hadloo baabkeeda la tadakulo maya tacriid iyo tasriix middaba wa ama almuctadat lbaa-in tii ciddo tirsanaysa bihalaahatin saddex dalqadood oo uu furay darteed bay la ciddo tirsanaysa aw khulcin ama way ka iibsatay aw can ilwafaati ama geeri ninkeedii uu ka dhintay bay ka ciddo tirsanaysa fayaxrumu atasriixu duna tacriif tasriix baa xaraama tacriifku laakiin xaraam maaha tasriix inuu idhaa heblaayo hebelay inaan ku guursadaan doonayaa taasi waa xaraam laakiin tacriif baa iska banaano inuu idhaahdo marka dee haddii ciddada aad ka baxdo cidi ku dayn mayso ruba raaqibin fiik cid ku doonaysaa way badan tahay waxyaabaha dee yar muujin karaa qof weyn wax ku fahmi karo ishaaraat inuu yar siiyo wey markaa sida dee qur-aanku ma ka warama ruuxii dumarkaa de haddii ciddo lagu meheriyana dee ma guntamaysaba hadii ciddo lagu meheriyo ma guntamayo caqdiga isagaa wa taxrumu waxaa xaraamah oo kale alkhibatu cala alkhiba calaa khibati lgayr doonid oo lagu dul dhuftay doonid kale idaa surixa lahu marka loo cadeeyo bilijaabati ee la yidhaa adaana ku siinay ilaa biidnihi kii hore ee khaatibka ahaa ee fasaxa mooyaane fain lam yusarax haddii aan loo cadaynin kii hore biijaabatihi in laga yeelayo inantii la siiyey jaaza way iska banaan tahay kan dambe inuu doono walaa yakhtub calaa khibati akhiih xuquuqdii qof dadka muslimiinta ay isku lahay qofkani haddii uu markaa guur ay noqoto dee mid madax banaan ha raadsado oo yuu doonanin dee mid nin kale ku jiro weliba waktiganay sii xaraamta noqonaysaa waxa weeye marka la ydhaha waana kusiinay loo caddeeyo laakin marka ay karaahiya marka aan dee loo caddayn lafteeda waa karaahiya oo dhibkeeday leedahay kolkaana darigii hore dee waran waxaa jiri jiray inanta dhawr qolaa usoo geed fadhiisan jiray dabeetana dhawr geed baa la oodaya labada taqriiban markaa halkaasaa kuwaa loogu xoolo qalaya kuwan kalena xoola halkaa lagu qalay nin waranwariye ahina waranwariyaa la odhan jiro isaguna wuxuu labada geed dhexdooda soconaya markaa bahal yarad la yidhaahda la shardiyaya wuxuu leeyahay kuwan yaradki intaasay marinayaan soddon bay marinayaan idinkuna imise weeyaan shan baan qudhayda ku darnay saasaa la wadaya ka dhaafi ka ugu dheereeya baa la leeyahay qoladaasaa konton halaag ka dhigo iyagaanu siinay inanti hada salaam wii kalena way ka sharaaqanayaan markaa dee isku filisaada noocaasi waxay keenaysaa cuqdada iyo naxda iyo arrin xun bay keenaysaa idaa surixa bilijaaba mar haddii cadayn dee loo cadeeyay in la siiyey taasa xaraama haddii idan u yimaado oo idhaahda hebel hebelow halkii iyada ahayd eed igu ogeyd waan ka hadhay adigu dee la sii wado jaaza dee way iska banaantao waa idan wuu fasaxay inantiiaan wada hadlaynay waan ka hadhay hadday safkara waana dee inuu xaasido oo u ribdho idhaahdo waan ku jiraa maya taasina dee dhibkeeda ayay leedahay waman istushiira haddaba fii khaaibin nin wax doonaya oo inan doonaya qofka laga istishaaro weydiiyo falyadkur ha sheega masaawiyahu wixii isaga dee inhu leeyahay bisidqin si runaha u sheego war ninkaa hebel baa inan naga doonayay adigaa saaxiib ahaydeen ama shuraako ahaydeene maxaa nuqsaanuhu leeyahay dee in kooban ha sheego intuu isleeyahy waa lagu qanci karaya dee waa kii nebiguba calayhi salaatu wasalaam abaajahli iyo abaajahmi iyo mucaawiye iyo miduu sacluu ku sheegay iyo miduu idhaahdo ushu unbuu sitaayo dee waxa weeyaan nebigu waa ka warbixiyey oo wanusxi likulli muslim qof walba in loo naseexeeyo wey qof hadhowto soo furay oo la yaqaano hadduu yahay dee in la yidhaahdo weeye warkiisu waa midlaaq oo maaragtay waxba sii wadi maayo in la yidhahdo marka masaawidiisu waa qadar kooban oo dee lagu maarmi karayo qofkana uu ku qanci karayo ayuunbuu sheegaya marka almustashaar mutaman nasiixana waa noqonaysa wallahu subxana wa taala